bsm اllahi الرحman الرaحيim alxamdu لilaahi rab العaalamiin والصlaaةu والsalaam عlى rasuuli الlah slى اllahu عalayh وعlى آlih وصaxbih وslm allahuma wafiqna min alaqwaali واlأcmaali lima tuxibuhu watarضى waxaa dersigeenna caaw uu ka bilaabmayaa aayadda sideed iyo labaatanaad ee suuratu ibraahim allah waxau ihi subxaanah alam tara ilى aladiina badaluu nicmat allahi kufra waaxalluu qowmahm daara albawaar jahannama yaslownaha wabi'sa alqaraar allah waxau ihi subxaanah alam tara ay alam taclam miyaanad ogeyn nebi allow ama qof wal oo mukhaatab oo hadalka in lagu tawjiihiya uu ansaxow ila aladiina kuwii miyaanad ogeyn ama aanad arag kuwaasoo beddeluu beddelay nicmat allaah ilaahay nicmadiisii ku beddelay kufran gaalnimo iyo kufri ku doorsaday oo wa axalluu dejiyey qowmahum qoomkoodiina dejiyey daara albawaar halaagga daartiisii ama naarta iyo waxa weeyaan hooga hoygiisii jahannama ka bedel daara albawaar oo daarta halaagee la tilmaamay waa jahannama nacuudu biاllaahi min annaar wa axalluu dejiyey qowmahum qoomkoodii daara albawaari halaagga daartiisii dejiyey ka bedel jahannama jahannamo dejiyey ama ku bayaamiyo daartaa halaagoo jahannama jahannamo ah yaslownahaa way gelayaan jahannama ama way ku gubanayaan labada macnoba way leedahay yaslaa wa bi'sa waxaa xumaaday alqaraaru meel lagu sugnaadana jahannamaa u xumaatay ciyaadan billaah alla waxa u ihi wajacaluu lilaah wajacaluu waxay u yeeleen lilaahi alla waxay u yeeleen andaadan kuwo ay la simaan oy barbar dhigaan ay nudaraa maxay kuwaa u barbar dhigayaan ama ula simayaan liyudiluu si ay u lumiyaan ayinnaasa usoo qadar mafcuulka si ay dadka uga lumiyaan can sabiilihi ilaahay jidkiisa waa riwaayadan xafsada ee musxafka inoogu taalla marka la akriyo yudilu waa min adalla oo mafcuul bay qaadanaysaa waana lumin laakiin qiraa'ada kale ibnu kathiir liyadiluu markaa waa hulaahiyo mafcuul uma baahna macnuhuna waa liyadiluu can sabiilih si ay ilaahay jidkiisa iyagu uga lumaan alla waxa u ihi qul waxaad ku tidhaa nebi allow tamatacuu raaxaysta ku tamatuca adduunyada fa ina masiirakum maxaa yeelay noqodkiina aada u noqonaysaan wuxuu ahaaday ila annaari naarta xaggeeduu ahaaday noqodkiinu alla waxa u ihi qul waxaad ku tidhaa nebi allow licibaadii addoomadaydii waxaad ku tidhaahdaa aladiina addoommadaasoo aamanuu rumeeyey waxaad ku tidhaahdaa yuqiimuu ay liyuqiimuu ha oogaan marka yuqiimuu afcaalu lkhamsahaasi waa majzuumo calaamatu jasmaduna waa xadfu nuun eh laamul amar usoo qadar jasmisa oo liyuqiimuu ama waxaad ku jasmisaa fii jawaabi alab oo ficil amar intaad soo qadarto waxaad tidhaha mudaarican waxaa lagu jasmiyey jawaabka alabka muqadarka ah oo markaana macnuhu waxa uu noqonayaa qul waxaad ku tidhaa nebi allow licibaadii addoommadayda waxaad ku tidhaahdaa aladiina addoommadaasoo aamanuu rumeeyey aqiimuu ooga salaada ku dheh yuqiimuu ha oogaane markaas waa jawaabkii majzuumka ahaa asalaata salaada markaa ha oogaane wa anfiquu usoo qadar waxaad ku tidhaa wax bixiya yunfiquu markaa ha bixiyaane mimaa kii waxa ka bixiyaan rasaqnaahum aanu ku arsaaqnay siran si hoose waxa uga bixiyaan iyo wacalaaniyatan si koroo muuqataba min qabli an yaatiya intaanu iman ka hor waxa bixiyaan oo ha tukadaan yowmun yowm intaanu iman yoomkaasoo laa baycun iib fiihi dhexdiisa aanu ku sugnaanin iyo walaa khilaalun iyo saaxiibtinima toona aanay dhexdiisa dhexdiisa ku sugnaanin oo macnaha furasho iyo suxbo iyo aqoon wax taraysaa midna aanay jirin qof walba wuxuu camal falay mooyaane allaahu alle alladii waa allaha khalaqa abuuray asamaawaati samooyinka abuuray iyo wal arda arladaba oo wa anzala ka soo dejiyey min asamaa xagga sare ka soo dejiyey daruuraha maa anbiye ka soo dejiyey oo fa akhraja dabeed ku soo bixiyey bihi ay bilmaa biyaha xagga sare uu ka soo dejiyey sababtooda ku soo saaray min athamaraati ay shay-an min athamaraat wax midhihii la cunaayey ka mid ah ku soo saaray risqan xaal uu yahay arsaaqad iyo quud lakum idinka idin arsaaqad ah ama risqan liajli risqin arsaaqid iyo quudin darteed lakum idinka laydinku arsaaqayo ayaa ilaahay ku soo bixiyey marka ama idinku si toosa aada u quudataan ama xoolihiinu intay quutaan iyaguna idinkuna dee xoolaha sii manaafacaadsadoo ku intifaaca waayo wixii ka soo baxayay dhulka waa labadaasuun wax dadku ay quutaan iyo wax duunyadu ay quudato labadubana dadka arsaaqadunbay u yihiin si toosa ama si dadban oo xataa kaanad aduu cunayna xoolahaagu ay cunayaan dee xoolihii adunbaa ku intifaacaya allah waxau uhi wasahara ilaahay waa idin leyliyey oo waa idin sakhiray lakum idinka alfulka doonyaha litajriya si ay u socdaan doonyuhu fi lbaxri ay cala albaxri badda korkeeda si ay u socdaan oo biamrih ilaahay amarkiisana ay ugu socdaan wasahara ilaahay waa idin sakhiray lakum idinka alanhaara webiyada ayaa ilaahay idin sahloo idin leyliyey oo wasahara waa idin sakhiray alleh lakum idinka ashamsa cadeeda iyo walqamara dayaxa daa'ibayni xaale ay yihiin kuwa joogto ah oon marna aan joogsanayn ilaa inta qiyaamaha laga gaadhayo wasahara ilaahay waa idin sakhiray lakum idinka alleyla habeenka ilaahay waa idin sakhiray iyo wanahaara maalintaba oo wa aataakum waxau idin siiyey alleh min kulli maa sa'altumuuhu wax alla waxaad ilaahay weydiisataan ay shay a yacni wax kastood su-aalataan mas-uulkaa waxbuu idinka siiyey maaha wax walba wuu idin siiyey laakiin waxa weeyi wa aataakum min kulli maa sa'altumuuhu shay-a wax alla waxaad ilaahay weydiisateen wax ka midoo wixii maslaxadu idinku jirtay ah ayuu idinka siiyey ilaan qofka waxaa laga yaabaa mararka qaarkood wax dhibtiisuba ay ku jirtay inuu weydiisto oo ilaahayna ka xijaabo allah waxau ihi wain tacudduu haddii aad tirisaan nicmata allaahi ilaahay nicmooyinkiisa haddii aad tirisaan laa tuxsuuhaa ma koobi karaysaan oo nicmooyinka tiro koob haddaa ugu dhaqaaqdaanna ma tirin kartaan ilaahay idin siiye ugu mahadnaqa haddaad istidhaahdaanna mahadnaqeeda kama soo bixi kartaan tiradeeda iyo shukrigeeda midna ma koobi kartaan ina alinsaana insaankii la daluumun waa mid dulmi badana ah kafaarun oo haddana gaalnimo badan oo nicmada iyo wanaagga dafiraya oo anqiray alla waxau ihi waid qaala ibraahiimu rabbi jcal hada albalada aamina waa tadarucaadkii iyo ducooyinkii iyo munaajaadkii nebi ibraahim calayhi salaam ayaa halkan ilaahay inooga warramayaa si aynu ugaga dayanno ducada iyo aadaabta ay leedahay alla waxau ihi waid qaala wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi id waagii qaala uu yidhi ibraahiimu nebi ibraahim uu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcal ka yeel haadaa kani albalada ee beledka ah waa maka eh aaminan ay daa amnin mid nabadgelyo u saaxiiba allah yow beledkan maka a ka dhig wajnubnii ilaahayow iga dheeree aniga iyo wa baniya inamadaydaba an nacbuda inaanu caabudno alasnaama sanamyada ilaahayow adiga cid aan ahayn inaanu caabudno ilaahow aniga iyo ubadkaygaba naga dheere oo arrintaa naga dhowr rabbi yaa rabbi rabbigayow inahunna asnaamtani adlalna waxay halleeyeen kaiiran in fara badan oo min annaasi dadkii ka mid ah ayaa ay halleeyeen oy sabab u noqdeen hallowgooda iyo gaalnimadooda ee faman tabicanii ruuxa aniga i raaca ee tawxiidkaa igu raaca fa innahu isagu minii aniga ayuu iga mid yahay oo waddadaydii iyo dariiqaygii buu hayaa waman casaanii ruuxa i caasiyana ee tawxiidka ka baydha ee shirki ku dhacana fa innaka adigu allahayow hafuurun kii dembi dhaafis badan baa tahay raxiimun ee addoommadiisa u naxariista rabbanaa rabbigayow innii anigu askantu waxaan dejiyey min duriyatii tafiirtaydiiyo ubadkaygii wax ka mida waxaan dejiyey waa ismaaciil iyo hooyadii haajar innii anigu ayaa u yidhi askantu waxaan dejiyey allahayow min duriyatii tafiirtaydii wax ka mida waxaan dejiyey biwaadin tog ayaan dejiyey togaasoo hayri dii zarcin zarac iyo beer mid u saaxiiba aan ahayn meel aan biyo baatoona lahayn ayaan dejiyey cinda beytika waa halkee togaasi cinda beytika gurigaaga agtiisii ayaan dejiyey waa meeshii kacbada laga dhisaye beydkaagii almuxarami ee la xarimay in lagu xadgudbo waxa xuni u xaaraanta ka ahaa ama almuxarami la xurmeeye xurmada lahaa waa kacbada maka eh halkaasaan dejiyey rabbanaa rabbigayow liyuqiimu salaata ay askantuhum hunaalik halkaa waxaan u dejiyey waxa weeyaan duriyadaydii qaar ka mid ah waxaan halkaa u dejiyey liyuqiimuu si ay u oogaan asalaata salaada si ay u oogaan ee fajcal allahayow ka yeel af-idatan qalbiyo oo min annaasi dadka ka mid ah tahwii mid u soo hoobanaysa oo usoo iilanaysa jacayl dartii ilayhim iyaga xaggooda yacni iyaga iyo makaanka ay yaallaan ee maka ilaahow qalbiyada dadka qaar ka mid ah kuwa usoo iilanaya jacayl dartii allahayow ka yeel oo warsuqhum allahayow ku arsaaq duriyadda iyo ree maka waxa weeyaan allahayow ku arsaaq min athamaraati ay shay-an min athamaraat wax ka mida midhaha soo baxa allahayow ku arsaaq lacallahum yashkuruuna likay yashkuruu si ay kuugu mahadnaqaan rabbanaa rabbigayow innaka adigu taclamu waad ogtahay allahayow maa nukfii waxaanu qarsanayno iyo wamaa nuclinu waxaanu muujinaynaba wamaa yakfaa kamana qarsoona cala allaahi alla korkiisa kama qarsoona min shayin ay shay-un shaynaba kagama qarsoona fi lardi arlada dhexdeeda iyo walaa fi samaa samada dhexdeeda toona shayna alla kama qarsoona oo shay waa nakiro fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum oo minta meesha la keenayna waa litansiisi alcumuum waxay sii caddaynaysaa oy nasgaraynaysaa cumuumka aan waxba laga soo reebeyn shay-antaa waxbaba wax ka qarsooni ma jiro waxa uu ihi alxamdu lilaah mahad allah iska leh alladii allihii wahabaysiiyey lii aniga cala alkibari maca alkibari weynida iyo da-daan ahay la jirkeeda igu siiyey haddana ismaaciila ismaaciil iyo wa isxaaqa isxaaq waayo ina rabbii rabbigay la samiicu ducaa ducada kii maqla weeye waa samaacu lijaabati walqabuul oo macnaha kii aqbala waa maqalkii ijaabada iyo aqbalka rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcalnii iga yeel muqiima salaati salaada kii ooga allahayow iga yeel aniga iyo wa min duriyatii iyo tafiirtayda qaar ka mid ah allahayow naga yeel kuwii salaada ooga rabbanaa rabbigayow wataqabal ducaa ay ducaa-ii ducadayda iyo cibaadadaydana allahayow aqbal rabbanaa rabbigayow ikfir lii ii dembi dhaaf aniga iyo waliwaalidaya iyo labadayda waalid iyo walilmu'miniina mu'miniinta oo dhan yowma maalin allahayow noo dembi dhaaf yaquumu lxisaabu xisaabtu ay istaagayso macnaha xisaabinta laysxisaabinaya ay dhici doonto waa maalinta qiyaame eh allahayow noo dembi dhaaf hadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay ugu horeyn alkaafiruuna linicami illaahi wa masiiruhum kuwa ilaahay nicmadiisa ka gaaloobee dafira ama diida masiirka iyo meesha ay marayaan oo ilaahay waxa uu tilmaamay nicmooyinka tirada badan ee ilaahay addoommadiisa ku galladaystay cidda ka gaalowda ee dafirta ama diida dee abaalkoodu waa naar alla waxau yihi alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufran wa axalluu qowmahum daara albawaar jahannama yaslownaha wa bi'sa alqaraar nicmadan gaalnimada lagu bedeshay waa maxay waxaa lagu fasiray nicmadan waa irsaalu rasuuli ilayhim nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam soo diristii loo soo diray isagoo tawxiidka ugu baaqaya nicmada ugu weyn ee rabbi korkooda ku galladaystay waa bicadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo tawxiidka uu ugu baaqayey marka risaaladii rasuulka ayaa ay diideen oo dafireen tawxiidkii ayaa ay diideen oo gaalnimo ku doorsadeen markaasaa masiirka iyo ma-aalkoodu noqday naarta jahanname ciyaadan billaah aayaad kalena ilaahay waa ku tilmaamay dafiraadda ay dafirayaan ee ay diidayaan nicmada alleh iyagoo haddana garanaya yacrifuuna nicmat allahi uma yunkiruunaha wa aktaruhum alkaafiruun allah waxau yihi nicmada alleh way garanayaan oo aqoon darra ma hayso haddana way dafirayaan oo waa diidayaan bedidoodana waa gaalo ciyaadan billaah marka yacni waxaa lagu tilmaamay gaalnimadoodu inay tahay juxuud ee jahli aanay ahayn garasho la-aan kama aha ee waa dafiraad iyo diidmo yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum siday ubadkooda u yaqaanaan ayay u yaqaaneen nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo afartankii sannadood ee dhexdooda uu joogay intaan waxygu kusoo degin dee waxay u yaqaaneen assaadiqu alamiin way iskula iman jireen isagay ku kala bixi jireen mar alla markii risaalada lagu soo dejiyey ayaa dafiraad iyo diidmo ay ula dhaqaaqeen oo ay yidhaahdeen yeeli mayno marka aqoon darro kamay ahayne waxay ka ahayd juxuud iyo dafiraad iyo diidmo ilaahay markaa waxa uu tilmaamay dee ma-aalkooda iyo masiirka ay marayaan jahanname inuu yahay nacuudu billaahi min jahannam waxaa la tilmaamay inay alla u yeeleen andaadan ay nudaraa kuwa ay barbar dhigayaan oy la simayaan dembi la galana waxa u weyn ilaahay hayrkii in lala simo oo rasuulka sala allahu alayhi wasalam xadiidkii saxiixeynka cabdillahi bn mascuud uu warinayey markuu yihi yaa rasuul allahi ayu dembi acdam nebi allow dembi la gale maxaa u weyn waxau yihi an tajcala lilahi niddan wahuwa khalaqak inaad alla u yeesho cid aad la sintood barbar dhigto isagoo ku abuuray marka wa acdamu demb waxay shirkigaa ugu dhacayaanna waa liyudiluu can sabiilih si ay dadka ilaahay diintiisa ugu diidaan ama iyagu ay u lumaan oo liyudiluuna dee waxa weya waa ficil mutacadi oo waa hallayntii dadka ay hallaynayeen qiraa'ada liyadiluuna waa ficilku waa laazimo waa dallo oo waa hallogay iyagu hallaabayaan waxaa la yidhi markaa nebi allo waxaad ku tidhaahdaa tamatacuu fa ina masiirakum ila annaar iska raaxaysta adduunyadu waa maalmo tirsane iska tamatuca ma-aalka iyo meeshaa u noqonaysaan waa naarta mar haddii gebagabada iyo gunaanadkiinu halka aad gelaysaan ay naar tahay dee iska tamatuca maalmaha iyo dharaarahaad joogtaan aayaddii kale alla waa kii ku lahaa afara'ayta in matacnaahum siniin uma jaaahum maa kaanuu yuucaduun maa aghnaa canhum maa kaanuu yumatacuun bal waxaad ka warantaa nebi allow haddaanu u raaxayno sanado badan dabeedu u yimaado wixii loogu goodiyayey ama loo ballan qaaday maa aghnaa canhum maa kaanuu yumatacuun wax alla wixii adduun loogu raaxaynayey adduunyo soo mareen maxay u tartay waa waxba waa maada haddii istifaamiye laga dhigo haddii naafiye laga dhigana maa aghnaa canhum maa kaanuu yumatacuun wixii loogu raaxaynaya waxba uma tarin wuxuu ka deeqayna ma jiro aayaddii kale alla waa kii ku lahaa qul tamatac bikufrika qaliila inaka min asxaabi annaar waxaad ku tidhaa nebi allow ka gaaloobay ee diinta diiday gaalnimadaada in yar ku raaxayso waa dharaaro adduunyadu eh inaka min asxaabi annaar intaad doonto raaxayso halkaad ku dambaynaysaa waa naar uun nacuudu billahi min annaar waxaa kaloo aayaadkan ku sugan twjiihaat lilmu'miniina taxdiira min ywmi اlqiyaama talooyin iyo dardaaranno la siinayo mu'miniinta si ay uga digtoonaadaan kurbada iyo dhibaatooyinka dhacaya ywma alqiyaama qul licibaadiy aladiina aamanuu yuqiimu الصalaata wayunfiquu mima razaqnaahum sira wacalaaniyah min qabli an yaatiya ywm laa baycun fiihi walaa khilaal waxaa la yidhi nebi allow addoommadayda waxaad ku tidhaahdaa waa alcubuudiya alkhaasa cubuudiyadii gaarka ahayd kuwa ilaahay ateecay ee u hoggaansamay waayo cubuudiyada caamka gaal iyo islaam waa ka siman yihiin oo qof kastoo alla khalqay waa cabdullah laakiin addoonnimada gaarkii waa qofka ilaahay caabuday waa alcubuudiya alkhaasa marka addoommada gaarkaa waxaad xasuusisaa oo ku tidhaahdaa salaada ooga sadaqaadkana bixiya waajib iyo sunnaba siran wacalaaniyah kor iyo hoosba u bixiya sadaqada asal ahaan waxay ku fiican tahay hoos in loo bixiyo oon cidina ku ogaan waayo sidaasaa ikhlaaska u dhow iyo ilaahay dartii waxaan inaad u bixisay ajarna aad ka hesho rasuulkuna sala allahu alayhi wasalam waxa uu ku yidhi xadiis saxiixa ina sadaqata siri tudfiu gadaba rabbi tabaaraka wa tacaala sadaqada hoos wax loo bixiyaa iyadoo addoonkaiyo ilaahay mooye cid kale aanay la ogeyn waxay baktiisaa cadhada alleh tabaaraka wa tacaala wamaa axwajanaa ilaa dalik maxaa inooga baahi badan waxaynu kaga badbaadno min gadabi ljabbaar ilaahay cadhadiisa waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam wasadaqatu tudfiu lkhaii'a kamaa yudfiu lmaau nnaar sadaqadu waxay dembiga u demisaa oy u baktiisaa sida biyuhu debka ololaya marka lagu shubo ay u baktiyaan wamaa axwajanaa ilaa maa nudfiu bihi alkhataaya maxaa maanta inooga baahi badan inakoo hadh iyo habeenba dembaabayna waxaynu dembiga iskaga demino oo kuleylkiisa isaga baktino ama isaga qaboojino sadaqadaa ugu awleysan marka asal ahaan in hoos wax loo bixiyo ayaa afdal ah haddii waxa weeyaan baahi keensata in kor wax loo bixiyana way bannaanta oo marka masaalixda iyo danaha guud ee ummadda laga hadlaayo masaajid la dhiso madarasad la dhiso waddo la sameeyo dan guud marka laga hadlayo qofku wixii lagu yaboohay si babligoo caddaana inuu u sheego si dadka kale ay ugu daydaan dee way bannaanta waa si loogu daydo oo khayrka loogaga daydo nebigaba sala allahu calayhi wasalam markii nimankii baahidu ay ka muuqatay ay u yimaadeen ee uu ku booriyey dadka sadaqada nin walba wixii uu heli karayuu hortiisa dhigay iyadoo laysku dayanayo allahna waxa u ihi in tubdu sadaqaati fanicim maa hi wain tukfuuha wa tu'tuuha alfuqara'a fahuwa khayrun lakum haddii aad sadaqada muujisaan oo si babligoo caddaana u bixisaan waa khayr si laydinkaga daydo haddii aad qarisaan ood hoos u bixisaanna iyadaa khayr badan marka culimmadu waxay yidhaahdaan labada xaaladood hadba siday ku fiican tahay kolba waa marxaladda iyo munaasabadda la joogo sida ku habboon laakiin guud ahaan ilaahay waxa uu ku booriyey inay wax bixiyaan oo kor iyo hoosba u bixiyaan yowmun laa baycun fiihi walaa khilaal waa yowmu lqiyaama wax laysku bedelanayo oo la kala iibsanayo ma jiro waxaa kaloo lagu fasiray beyca in looga jeedo bimacna alfidaa furashaba ma jirto oo wax alla waxaad maalintaa isku furan kartoon camalkaaga ahayni ma yaallo halkaa walaa khilaal saaxiibtinimo iyo sadaaqo wax kuu taraysa hebel baanu saaxiib ahayna ma jirto waxaa kaloo ku sugan aayaadka min madaahiri qudrat illaah wa wafrati incaamihi calaa cibaadih muuqaalada tusinaaya ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa iyo nicmooyinkiisa tirada badan ee addoommadiisa alla ku galladaystay ayaa aayaadkan alla ku tilmaamay si aynu ugu waantownaynu wax ugu qaadanno allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda waanzala min asamaai maaan faakhraja bihi min ahamaraati risqan lakum allah wuxuu tilmaamay inuu alla yahay ka cirarka adarkasee toddobadee kala sarreeya isagu abuuray ka dhulalka adarkasee toddobadee kala hooseeya isagu inuu abuuray waxaa kaloo alla uu tilmaamay xagga sare daruuraha biyaha kaka soo dejiya alle inuu yahay assamaa maanta loogama jeedo toddobada samee kala sarreeyuu roobku ka soo da-aa waayo waa ka sokeeya oo waa daruuraha waxaa looga jeedaa assamaa daruurahan lianna kula maa calaaka fahuwa samaa wax kastoo kaa sarreeya samo ayaa luqada carabiga lagu idlaaqaa shaacirkuna waa kii lahaa waqad yusamaa samaan kullu murtaficin wa inama alfadlu xaytu shamsu waalqamaru wax kastoo kaa sarreeya samo waa lagu idlaaqaa laakiin halka dheeraadka iyo fadliga lihi dee waa halka dayaxa iyo cadeedu ay ku sugan yihiin samaawaadka sare laakiin wax kastoo kaa sarreeya xataa saqafka gurigaagana dhaho samo waa lagu idlaaqaa falyamdud bisababin ila asamaa ay ilaa sakfi beyti weeyi marka allah wuxuu tilmaamay inuu xagga saroo daruuraha ka soo dejiyo biyo daruuruhuna dee samaawaadka sare inay ka sarreeyaan waxaaba kuu tilmaamaya wasaxaabi almusahari bayna asamaai waalard daruuraha waxaa la sakhiroo la leyliyey cirka iyo dhulalka dhexdooda marka samaawaadka waa ka sokeeyaan ilaahay markaa waxa uu tilmaamay biyaha inuu ku soo bixiyey dee midho iyo baad wixii la quudanayey dadku waxay cunayeen iyo duunyadu waxay cunaysayba labadabana waxaa lagu idlaaqay risqan lakum waayo kaa toos u cunaysaana dee waa arsaaqadaadii aada quudanaysay ka xooluhu ay cunayaanna aduunbaa ka faa'iidaysanaya oo xoolaha dib ugu soo intifaacaya labaduba arsaaqadaday kuu yihiin waxaa ka mid ah waxyaabaha ilaahay qudradiisa iyo weynidiisa tilmaamaya doonyaha ilaahay inoo sakhiray badaha dushooda soconaya biamri illaah ilaahay idankiisa iyo ogolaanshihiisa waxaa ilaahay inoo sakhiray habeenka iyo maalinta oo maalintii aynu foofayno oo nolosheenna u dhaqaaqayno habeenkiina aynu soo xaroonayno oo aynu nasanayno webiyaduu inoo sakhiray cadeedda iyo dayaxa joogtada ah ean habsanka lahayn ilaa laga gaadhayo wakhtiguu ilaahay ugu talagalay ee qiyaamadu ay dhacaysa allah waxa uu tilmaamay nicamkiisa tirada badan ee uu korkeenna ku galladaystay wa aataakum min kulli maa sa'altumuuh wax kastoo alla weydiisataan waxbuu alla idinka siiyey wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ina alinsaana ladaluumun kafaar nicmat allah waa mufradun mudaafun limacrifatin fayacum waa mufrad macrifo loo idaafeeyo cumuum buu faa'iideynayaa wuxuu koobsanayaa markaa jamiica nicam illaahi diiniyati wadunyawiya nicamta ilaahay addoommadiisa uu siiyey diin iyo dunyaba guud ahaan ayaa uu koobsanayaa ilaahay waxau ihi markaa nicamtaa tirada badan diin iyo duunyaba haddaad doontaan inaad tirisaan ma tiro koobi kartaan alla markuu tilmaamay nicamtaa tirada badan ee korkeenna uu ku galladaystay ayaa wuxuu inoo caddeeyey dabeecadda xun ee basharka ku beeran inta ilaahay u naxariistee muuminiinta mukhlisiinta a mooyaane oo alla waxau ihi ina alinsaana la daluumun kafaar habdhaqanka insaanku uu ku dhaqmaa waa sidan ka ilaahay u naxariistay ee khayrka uu waafajiye mooyaane ka kale waxa dabeecad u ah dulmi badan iyo dafiraad iyo diidmo wixii alla ku galladaystay inaanu ka garaabin uu ka gaaloobo waa dabeecada dadka waana dhaqanka ay kula dhaqmaan ilaahay nicmadiisa waxaana habboonayd inaanay diidin ee ay gartaan oy ka garaabaan ilaahay siiyena ay ku caabudaan oonay ku caasiin aayadda kale suuratu naxli alla wuxuu ku tilmaamay ee aayaddan shabbahda xagga hore xagga dambena ay ku kala duwan yihiin wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ina allaha lagafuuru raxiim labada aayadood inta hore waa isaga mid gunaanadka iyo gebagabadana waa ku kala duwan yihi tan waxaa lagu gebagabeeyey nicmooyinka alle faraha badan leh sida insaanku ula dhaqmayo oo dafiraadda iyo diidmada ah ina alinsaana la daluumun kafaar aayadda kale naxlina waxaa lagu gebagabeeyey nicmooyinkaa tirada badan ee insaankii uu ka gaabinayo ku gaboodfalayo ilaahay addoommadiisa siduu ula dhaqmayo ina allaha lagafuuru raxiim oo insaankii haddii nicmadii uu ka gaabinayo oo mahadnaqii la rabay halkii la doonaya aanu gaadhayn ilaahay raxmaddiisa iyo deeqdiisa waxaa ka mid a inuu u dembi dhaafayo u naxariisanayo walowlaa raxmat ullaahi wa makfiratuh lamaa taraka calaa dahriha min daaba haddaan ilaahay naxariistiisa iyo dembi dhaafkaas iyo deeqdaa iyo dulqaadkaa alle aanay jiri lahaynna dee cidiba inagamay hadheen laakiin markaynu gaboodfallo ee aynu gaabinno waxaynu ku soconnaa waa biraxmat illaahi wa makfirati waa naxariista alleh iyo dembi dhaafistiisa ayaynu ku soconnaa dabadeed aayaadkan aynu akrinay waxaa alla ku gebagabeeyey qisatu munaajaati ibraahima calayhi salaama lirabbih qisada nebi ibraahim calayhi salaam ilaahay inuu la munaajoonayo oo uu baryayo oo uu tadarucayo oo isdhuldhigayo isagoo ilaahay baryaya oo ducaysanaya waxaa qisadaas alla inoogu tilmaamay si aynu ugu dayanno nebi ibraahim ducadiisa iyo edabtiisa ilaahay uu ku baryaayo waayo ducada aqbalkeeda waxaa qeyb ka ah aadaabta iyo habka aad u marayso nebi ibraahim calayhi salaam abulambiyaai waalmursaliin ambiyada kii aabbaha u ahaa waxaa nebi ibraahim uu sameeyey ooridiisii haajara iyo inakiisii ismaaciil ayaa uu ka soo raray ardu shaam waxa uu keenay halkan buqcaddan kacbadu ay ku taallo oo markaa aan dhisnayn iyo halkaa maka ayaa uu keenay bartaasoon biyo baatoona lahayn oo wax ka soo baxa iyo wax yaalla midna aan lahayn oo waxoogaa yaroo sahay yar iyo timir yar intuu uga tegey ayuu halkaa dhigay halkaa markii uu dhigay ayuu ilaahay baryey oo ilaahay waxa uu weydiistay beledkaas maka ah iyo waxa weeyaan meesha kacbada laga aasaasayo ammaan iyo nabadgelyo inuu ilaahay ka dhigo waxaana culimmadu yidhaahdeen iyadoon weli maka iyo kacbadii iyo dee dhul camiran oo la degan yahayba aanay ahayn wuxuu haddana uga cabirayaa beledka waa biictibaari maa sayakuunu calayh waxa uu ahaan doono meel camiran oo beledoo laysugu yimaado inay noqon doonto waxay noqon doontuu ka cabiray markaasaa uu yidhi beledkaas maka ah ilaahow mid lagu nabadgalo ka yeel waxay halkaa culimmadu ka qaataan intaanu maciishadii iyo noloshii iyo arsaaqadii aanu uba ducaynba ayaa wuxuu ku bilaabay nabadgelyadoodii iyo ammaankoodii waxay tilmaamaysaa ahmiyadda ammaanku uu leeyahay iyo la-aantii dee wax kuu dhandhamayo o dhadhan lihiba inaanu jirin oo qofku hadduu nabad haysto wax walba waa u macaan biyo madow hadduu ku hoos cabayana gurigiisa haddaanu nabad haysanna wax kastoo macaan hadduu haysto dhadhanba uma leh waayo dee nabadgelyaba ma haysto marka ammaanku waa halka koowaad ee wax ka bilaabmayaan iyada ayaa lagu cibaadaystaa iyada ayaa lagu kulmaa iyada ayaa lagu shaqaystaa iyada ayaa maciishad iyo nolol wanaagsan lagu helaa ammaan iyo nabad marka la haysto marka ducada wuxuu ugu horreysiiyey rabbi ijcal hada albalada aaminan ilaahow mid nabad leh ay daa amnin lagu nabad galo allahayow ka yeel ayaa uu yidhi waxa uu ku xijisiiyey adducaau bitawxiid tawxiidkaas inuu ku toosnaado shirki alle ka badbaadiyo ayuu ku ducaystay oo waxa uu ihi wajnubnii wa baniya an nacbuda alasnaam ilaahayow anigiyo inamadayda naga dheeree inaanu sanam caabudno waa halkuu ibraahim ataymi ka yidhi caleyhi raxmat ullah waman ya'manu lbalaa'a bacda ibraahim oo talow imtixaan iyo balaayo yaa ka aamin noqon oo isdhigan nebi ibraahim dabadii ibraahiim abulambiyaa wa imaamu lmuwaxidiin ayaa le ilaahow iga dheeray inaan sana macaabudo aniga iyo ubad kayga waa aya markaa qofka isdhiganaya o odhanaya anuu ammaan baan ahay oo shirki ku dhici maayo waxay taasi tilmaamaysaa qofna inaanu ammaan iyo damaanad haysan ruux walbana ay waajib ku tahay inuu lafihiisa u baqo ka cabsoodo shirkiga aanuu odhan aniga shirki halkuu ii soo mari nebi ibraahim halkuu u soo marayy waa inaad ku dayato ood naftaada u baqdo waxaa kaloo laga qaadanayaa min muqawimaati almni waalamaan waxyaabaha nabadda iyo ammaanku uu ku joogsaday ee xoojiya tiirka adag oo ah kow waxa ka ah waxa weeyaan alistiqaamatu cala altawxiid wa ijtinaabu can ishirk in tawxiidka lagu toosnaado shirkigana laga dheeraado waayo waxaa laga fahmayaa calaaqada ka dhaxaysa ammaanka iyo tawxiidka sida ducada uu isugu xijisiiyey oo markuu yidhi ilaahuw maka nabad ka yeel ayuu yihi shirkina allow iga badbaadi waayo shirkigu waa ammaan daro tawxiidkuna waa ammaan aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biulm ulaaika lahum lmnu wahum muhtaduun allah waxau ihi kuwa rumeeyey rabbigood iyo rasuulkoodaba iyo wixii lagu waajibiyey bay iimaankooda la yimid een iimaankooda ku dheehin biulmin ay bishirkin shirki tawxiid khaalis oo barax tiran ku toosnaaday ulaaika lahum lmnu wahum muhtaduun kuwaasaa ammaan iyo nabadgelya usugnaatay iyagaana hanuunsan oo hagaagsan adduunka iyagaa ku hanuunsan nabadna ku helaaya aakhirana iyagaa ku hanuunsan ammaanna ku helaaya idan tawxiidku waa ammaan shirkiguna waa ammaan darro iyo cabsi ilaahay daacadiisaa lagu daryeelaa nabadda ee xoog iyo xeelad laguma ilaaliyo nebi ibraahim waxa uu ku ducaysto uu yihi rabbi inahuna adlalna kaiira min annaas faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka gafuuru raxiim allahayow asnaamtaasi dad badan waa halleeyeen ruuxa aniga i raaca ee tawxiidka ku toosnaada anuu iga mid yahay ninkay caasiye iga baydhee shirki ku dhacana fa inaka gafuuru raxiim ambiyada xirsigooda iyo dadaalkooda iyo laxejecladay ummadooda ka qabaan muu odhan kay khilaafo cadaab wuxuu yihi cidda ay khilaaftana fa inaka gafuuru raxiim ilaahow mid dembi dhaafis badan baa tahay oo naxariis badan ood haddaad doonto dee intaad tawbada waafajiso ayaad u dembi dhaafi ood u naxariisan marka waa ducaaun lahu wuxuu ilaahay ka baryayaa inuu kuwaana hanuuniyo waxa weeyaan ciisana nabi ciise calayhi salaam waa kii lahaa qoomkiisa markii ilaahay uga cabanayey in tucadibhum fainahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim ilaahuw kuwa haddaad cadaabto dee waa addoommadaadii cidna kuguma haysato adaa taladoodi iyo tasarufkooda leh haddaad u dembi dhaaftana ilaaha casiiskow adiga ayaa cafin kara xikmad iyo xukumna leh marka yacni ambiyadu naxariistooda iyo raxmaddoodu heerkaasay taagnayd adna waxaa laga yaabaa qofka yaroo ku khilaafaba isagoo muwaxid oo muslim ah inaad habaar dusha uga tuurto laakiin qofku waa inuu noqdo raxiim laxa jeclo leh waxa uhi rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarcin cinda beytika almuxarami rabbana liyuqiimu الsalaata fajcal afidata min annaas tahwi ilayhim warzuqhum min ahamaraat lacalahum yashkuruun allahayow ubadkaygii wax ka mida waxaan dejiyey halkaas togaa aan zaraca iyo beerta lahayn beydkaagaa xurmada leh agtiisa ayaan dejiyey allahayow waxaanan sidaa u yeelay inay salaada oogaan ee qalbiyo dadka ka mida waxaad ka yeeshaa kuwo usoo iisho oo jecel midhahana ku arsaaq si ay kuu mahadiyaan halkaa uu dejiyey dee waxa ahayd meeshaa aan zaraca iyo beeraha midna aan lahayn een waxba kasoo baxayn ee dhagaxa iyo buurta ah laakiin ilaahay wuxuu ugu nicmeeyey ducadii nebi ibraahim buu u aqbalayoo wax alla waxa adduunka midho ka baxa in halkaa loogu keeno ree maka awalam numakin lahum xaraman aamina yujba ilayhi hamaraatu kuli shay risqa min ladunna miyaanaan makansiin oo ree maka aanaan gacanta u gelin xaram aamin oo lagu nabad galay oo midhaha adduunka ka baxa dhammaantood loo soo xambaaro iyaga halkooda loogu keeno arsaaqid aanu arsaaqayno agteeda ka ahaatay darteed awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aamina wayutakhaطafu annaasu min xawlihim afa bilbaطili yu'minuun wabinicmat illaahi yakfuruun miyaanay ogeyn oonay arkayn inaanu ka yeelnay maka xaram nabadgelyo oo lagu aamin noqday wayutakhaطafu annaasu min xawlihim iyadoo dadka hareerahooda laga dafayo oo la kala dhufanayo oo naf iyo maal iyo sharaf iyo cirdi midna aan loogu badbaaday oo xaramka ilaahay xurmada u yeelay iyo qalbiga dadka haybadda uu geliyey darteed ninku aabbihii kii dilay xaramka hadduu ku arko il qalloocda kumuu eegi jirin ilaa uu xuduudda xaramka ka baxo waa xurmada ilaahay dadka qalbigooda u geliyey xurmada uu siiyey geedkiisii baan la goynayn nabaadkiisii baan la goynayn ugaadhiisii baan la didinayn naf xurmaloo macsuumana hadalkeeda baddaa alla markaa wuxuu halkaa ku tilmaamay meel xurmalow xurmo alla uu siiyey awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aamina ilaa maantana waa kaa ummaddu ay ku cibaadaysanayso ee ay ammaanka iyo nabadda ay ku camirayso wa min duriyati wuxuu u yidhi dee waa ubadkiisii qaar ka mid ahoo waa ismaaciil iyo hooyadii haajar ayuu halkaa keenay waxa uu markaa baryey fajcal af'idata min annaasi tahwi ilayhim ilaahow dadka qalbiyadooda qaar ka mid ah kuwo usoo hoobanaya oo usoo iilanaya jacayl dartii oo usoo xiisoonaya allahayow ka yeel taana ilaahay waa u aqbalay weli lama arag makaan looga xiise iyo xubbi badan yahay makata almukarama qofka tegeyna waxa weeyaan kama dhargo ka aan teginna waxaa laga yaabaa inuu u ilmaynayo ilaahu mari unku gaadhsii waa idinka arkay oo qofka xajka ama cumrada taga waxa weeyaan yacni marka hore tacab buu la kulmayaa haddana marka ugu dambaysay tawaaful wadaaca uu kusii sagootiiyo beydka wuxuu odhanayaa ilaahaw igu soo celiyo tacabkiiba wuu ilaabayaa mar alla markuu xaramka ka soo baxana kaannamaa inaanu weligiiba hore u tegin xubbiga iyo xiisaha uu qaadayo bal qofku markuu arkuu dhandhamiyo ayaabuu ugu daran yihi marka waa ducadii nebi ibraahim oo alla u aqbalay meel kastoo adduunka la joogo quluubtii dadku halkaa inay ku xidhan taha oo loo soo hoobanayo waxa u ihi ibnu cabbaas low qaala af'idat annaas laxanat ilayhi farisu waruumu wannaasu kulluhum sida jalaaludiin asuyuudi jalaaleynka uu kaga soo naqlinayo wuxuu yidhi cabdillaahi ibnu cabbaas hadduu odhan lahaa markuu ducaysanayey fajcal af'idata annaasi tahwi ilayh ilaahuw dadka qalbiyadooda ka yeel inay usoo hoobatay usoo iilato furus iyo ruum iyo gaal iyo islaam dadkoo dhan meel la kala maro lama heleen oo waa loo soo iilan lahaa laakiin quluubta waa kala reebay ma caam yeelin ile mintu waa tabciidiyo oo waxa u ihi af'idatan min annaas qalbiyada qaarkoodoo dadka ka mid ah marka waa intii muuminiinta ahayd inta maanta markaa usoo xiisoonaysa in la kala helayne meel walba uga soo hiloobaysaa waa intii iimaanka lahayd waayo waa intuu gaar u qayday af-idatan min annaas quluub dadka ka mid a waa intii iimaanka lahayd laakiin wuxuu yidhi hadduu caam yeeli lahaa meel la kala maraba lama heleen gaal iyo islaam oo quluubtaa ku wada xidhmi lahayd warzuqhum min ahamaraati lacallahum yashkuruun maciishadii iyo noloshiina waa ugu duceeyey ilaahay ree maka waa u nicmeeyey ilaa yowmina haada oo noloshoodu iyo maciishadoodu waa mid jaban oo macaan oo degan oon culaysku ahayd waxa u hi rabbanaa inaka taclamu ma nukfii wama nuclin wama yakfaa cala allahi min shay fi lardi walaa fi اsamaa rabbigayow waad og tahay waxaanu qarinano iyo waxaanu muujinanaba wax kaa qarsoonna ma jiro alxamdu lilaahi aladii wahaba lii cala اlkibar ilaahay wuxuu ugu mahadnaqay isagoo gaboobooda ah awlaadda u siiyey ayuu ugu mahadnaqay oo mar walba nicmo iyadoo ubadku ay yihiin ayaa haddana waxay sii farxad badan yihiin da iyo gabow marka lagugu siiyo way ka farxad badan yihiin adoo dhallinyara markaad hesho ina rabbii lasamiicu ducaa wa samaaca qabuuli waijaabah waxau yihi rabbigayow ijcalnii muqiima asalaati wa min duriyatii ilaahw iga yeel salaada mid ooga aniga iyo tafiirtayda qaar ka mid ah oo muxuu odhan waayey wa duriyati uu caam yeeli waayey ee uu soo kala reebay wuxuu usoo kala reebay horaa ilaahay ugu sheegay laa yanaalu cahdi الظaalimiin ballantayda imaamad iyo hormoodnimada xagga diinta iyo daacadu dhaalimiinta ma gaadhayo cahdigaasi kuwa gaalada ah weeye marka wuxuu garanayaa wanaagga iyo daacadu cidda ay gaadhaysaa inta muuminiintun inay tahay intaasuu gaar yeelay mintu waa tabciidiye eh wa min duriyatii tafiirtayda qaar ka mid a waa inta mu'miniinta ah waayo suurat lbaqara waxaynu ku soo maray waid ibtalaa ibraahiima rabuhu bikalimaatin faatamahun waxaad xustaa nebi allow dadkana xasuusisaa markuu nebi ibraahim rabbigii ku imtixaamay kelimaad faatamahunna dabeed uu taam yeelo uu dhammaystiray wixii la faray uu falay wixii loo diidayna uu ka tagay qaala inii jaaciluka linnaasi imaama markaasaa ilaahay u ballanqaaday markuu oofiye wixii lagu imtixaamay ee uu ku sabray takaaliiftii sharciga ayaa ilaahay waxa uu waxa weeyaan ku abaalmariyey inuu yidhi inii jaaciluka linnaasi imaama dadkaan kaaga yeelayaa hormood diineed iyo hoggaan diineed oo lagaga dayda diinta iyo daacada markaasaa ibraahim waxa uu yidhi qaala wa min duriyatii markaasuu yidhi tafiirtayda iyo duriyadaydana allahyow sidaa ka yeel qaala laa yanaalu cahdi aalimiin ilaahay wuxuu ugu jawaabay ballantaydaa imaamada iyo hormoodnimada xagga diinta iyo daacadu daalimiinta ma gaadhayo oo ma helayaan iyagu muuminiinta mooyaane marka wa min duriyatii waa intii mu'miniinta ahayd ee ballantu ay gaadhaysay wuxuu ka soo reebay dee kuwa aanay ballantu gaadhayn waxau yihi rabbanaa wataqabal ducaa ilaahu ducadaydaas iyo cibaadadayda aqbal waana aqbalay rabbi tabaaraka wa tacaala wahuwa alghaniyu lkariim waa ilaaha deeqsiga ee raxiimka ah waxa uu kusoo gebagabeeyey rabbana kfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina yowma yaquumu lxisaab ilaahayow aniga iyo waalidkay iyo mu'miniintaba noo dembi dhaaf maalinta la ysxisaabinayo waa qiyaamada eh halkan waxaa ku jirta aadaabu ducaa oo marka hore waxa ducada ambiyada kusoo noqnoqotay iyadoo ibraahim ugu horeeyo rabbanaa rabbana marka asmaada lagu tawasulo ee tadaruca iyo tawaaduca lagu muujiyo kuwa ugu mudan rubuubiyada ka mid ah marka la ducaysanayo rabbanaada in lagu celceliyo waa wax ilaahay lagu baryo waxa ugu mudan ee ugu muhiimsan waxaa kaloo laga qaadanayaa albad-u binafsi ducada naftaada inaad ka bilowdo waayo adaa ugu baahi badan rabbana kfir lii isagaa iska bilaabay waliwaalidaya labadaada waalid iyo qofba qofkuu kaaga dhow yahay waayo isagaa kaaga xaq badan cid walba kadibna tacaamko walilmu'miniin ducada waalidkana culimadu waxay ku tilmaameen waa qabla an yaclama anahu caduwu lilah oo waalidka markii hore uu u ballan qaaday inuu u dembi dhaaf dalbi doono saasta salaamun calayka saastakfiru laka rabbi inahu kaana bi xafiya waa ballan hore uugu qaaday waan kuu dembi dhaaf dalbi aabbahayow marka ilaahay aayaddii kalena waa kii ku tilmaamay wamaa kaana istikfaaru ibraahima liabiihi ila can mawcidati wacadaha iyaah falama tabayana anahu caduwu lilahi tabara'a minh nebi ibraahim dembi dhaaf dalabku aabbihii u dembi dhaaf dalbaye may ahayn ballan uu hore ugu qaaday mooye wax kale markayse u caddaatay inuu cadow yahay waa ka beri noqday ducadana waa ka joojiyey marka intaanay u caddaan ayay ducadan waalidku ahayd allah waxau ihi alam tara alam taclam iyaanad ogeyn ila aladiina kuwa bedeluu ku bedelay nicmat allahi ilaahay nicmadiisii kufraa gaalnimo oo wa axalluu dejiye qowmahum qowmkoodiina daara albawaari halaagga daartiisii dejiyey ka bedel jahannamo jahannamo dejiyey yaslowna waa gelayaan haa jahannama ama waa ku solmayaan oo waa ku gubanayaan wa bi'sa waxaa xumaaday alqaraaru maxallu sugnaansho iyo meel lagu sugnaado jahannamaa u xumaatay almaqsuusu bidami jahannam wa jacaluu waxay u yeeleen lilaah ilaahay waxay u yeeleen andaadan kuwa ay barbar dhigayaan oy la simayaan liyudiluu si ay uga lumiyaan annaasa dadka can sabiilih ilaahay jidkiisa si ay uga lumiyaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow tamatacuu iska raaxaysta fa inna masiirakum waayo noqodkiinu ila annaar naarta xaggeeduu ahaaday ciyaadan billaah qul waxaad ku tidhaha nebi allow licibaadii addoommadayda waxaad ku tidhaahdaa aladiina addoommadaasoo aamanuu rumeeyey yuqiimuu ay liyuqiimuu ha oogaan laamulmar inaad ku jasmiso iyo inaad dalab usoo qadarto uu jawaabkiisa lagu jasmiyo mudaarica oo qul waxaad ku tidhaha licibaadii addoommadayda aladiina kuwaasoo aamanuu rumeeyey waxaad ku tidhaahdaa hee aqiimuu ooga salaada yuqiimuu ha oogaane markaas asalaata salaadii ha oogaani wa anfiquu kudha bixiya yunfiquu markaa ha bixiyaan eh mimaa kii waxa ka bixiyaan rasaqnaahum anu ku arsaaqnay siran hoos waxa uga bixiyaan iyo wacalaaniyatan korba min qabli an yaatiya intaanu iman ka hor yowmun maalin intaanu iman maalinkaasoo laa baycun iib fiihi dhexdiisa aanu ahaanin walaa khilaalun ay musaadaqa ama sadaaqa saaxiibtinimana aanay jirin wax taraysa oo la ysku anfacayaa allaahu alle alladii waa allaha khalaqa abuuray asamaawaati samooyinka iyo waalarda arlada oo wa anzala ka soo dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda macnaha xagga sare ee daruuraha ka soo dejiyey maaan biyo oo fa akhraja dabeed ku soo bixiyey bihi biyihi min ahamaraati ay shay-an min ahamaraat wax midhihii ka mid ah kusoo bixiye biyihii risqan arsaaqid laydinku arsaaqayo darteedna usoo bixiyey lakum idinka laydinku arsaaqayo wa sakhara waa sakhiray alleh lakum idinka ayaa uu idiin sakhiray alfulka doonyaha litajriya si ay u socoto doonyuhu filbaxri ay cala albaxri badda korkeeda biamrih ilaahay amarkiisa ay ugu socdaan wa sakhara waa idin sakhiray alleh lakum idinka alanhaara webiyada ayuu idin sakhiray oo wasakhara waa idin sakhiray alleh lakum idinka ashamsa cadeeda iyo walqamara dayaxa daa'ibayni xaale ayhiin kuwa daa'imoo joogto ah oon marna aan joogsanayn ilaa inta qiyaamaha laga gaadhayo iyo wakhtigii loo asteeyey wasakhara waa idin sakhiray alleh lakum idinka allayla habeenkii iyo wanahaara maalintii oo wa aataakum wuxuu idin siiyey alleh min kulli maa sa'altumuuhu min kulli maa shay dhammaantii wuxuu idinka siiyey kaasoo sa'altumuuhu aada weydiisataan shay-aa waxbuu idinka siiyey wax kastoo aada weydiisateen waxbuu idinka siiyey wain tacudduu haddii aad tirisaan nicmat allaah ay nicam allaah yacnii nicmooyinka alle ee tirada badan haddaad doontaan inaad tirisaan laa tuxsuuhaa koobi kari maysaan waayo ina alinsaana insaanku la daluumun waa dulmi badane kafaarun oo gaalnimo badan wain tacudduu haddii aad tirisaan nicmat allah waxaynu u nidhi ay nicam allah waayo waa mufrad macrifo loo idaafeeyey marka cumuum buu faa'iideynayaa oo jamiicu nicam ayaa soo hoosgelaya halkaa diin iyo dunyaba wain tacudduu haddii aad tirisaan nicmat allah ay nicam allah nicmooyinkaa ilaahay ee faraha badan haddii aad tirisaan laa tuxsuuhaa ma koobi karaysaan oo nicmadana ma tirin kartaan mahadnaqeedana kama soo bixi kartaan ina alinsaana insaankii la daluumun waa dulmi badane kafaarun oo gaalnimo badan waid qaala ibraahiimu rabbi ijcal hada albalada aamina waa munaajaadkii nebi ibraahim iyo ducooyinkiisii wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi id waagii qaala uu yidhi ibraahiimu nebi ibraahim rabbi ay yaa rabbi rabbigayow ijcal ka yeel haadaakani albalada ee beledka ah aaminan ay daa amnin ammaan midu saaxiiba allahayow ka dhig oo lagu nabad galo wajnubnii allahayow aniga iga dheere iyo wabaniya inamadaydaba an nacbuda inaanu caabudno alasnaama sanamyada rabbi yaa rabbi rabbigayow inahunna asnaamtani adlalna way halleeyeen kaiiran in fara badan oo min annaasi dadka ka mid a ee faman tabicanii ruuxa i raaca ee tawxiidka ku toosnaada fa innahu isagu minii anuu iga mid yahay waman casaanii ruuxay caasiyana fa innaka adigu allahayow gafuurun kii dembi dhaafis badan baa tahay raxiimun ee addoommadiisa u naxariista rabbanaa rabbigayow innii anigu askantu waxaan dejiyey min duriyatii tafiirtaydiiyo ubadkaygii wax ka mida waxaan dejiyey biwaadin tog baan dejiyey togaasoo gayri dii zarcin beer mid u saaxiiba iyo zarac gayrkii ah oon macnaha zarac iyo beertoona lahayn cinda beytika beydkaagii agtiisa ayaan dejiyey beydkaagii almuxarami ee la xarimay in lagu xadgudbo laga xarimee xurmada lahaa rabbanaa rabbigayow askantuhum hunaalik usoo qadar halkaa waxaan u dejiyey liyuqiimu salaata salaada si ay u oogaan ee fajcal ka yeel allahayow af-idatan qalbiyo oo min annaasi dadka ka mida waa inta mu'miniinta ahe tahwee mid u soo hoobanaysa oo usoo iilanaysa jacayl dartii ka yeel ilayhim iyaga xaggooda oo warsuqhum ku arsaaq min ahamaraati ay shay-an min athamaraat wax midhaha ka midana allahayow ku arsaaq lacallahum yashkuruuna likay yashkuruu si ay kuugu mahadnaqaan rabbanaa rabbigayow innaka adigu taclamu waad og tahay maa nukhfii waxaanu qarinayno iyo wamaa nuclinu waxaanu muujinaynaba wamaa yakhfaa kama qarsoona cala allaahi alla korkiisa kama qarsoona min shayin shaynaba kagama qarsoona fi lardi arlada dhexdeeda iyo walaa fi samaa samada dhexdeeda toona alxamdu mahadi lilaahi alla ayay u sugnaatay alladii allaha wahabalii isiiyey cala alkibari maca alkibari anoo da-oo weyn yacni weyni maceed isiiyey ismaaciila ismaaciil isiiyey igu arsaaqay iyo wa isxaaqa isxaaq ina rabbii rabbigay la samiicu ducaa ducada kii maqla ee ajiiba weeyi rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcalnii iga yeel muqiima asalaati salaada kii ooga allahayow iga yeel aniga iyo wa min duriyatii iyo tafiirtayda qaar ka mid a waa inta mu'miniinta ah ee ballantu ay gaadhayso rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow wataqabbal aqbal ducaa'i ay ducaa'ii baryadayda iyo cibaadadayda allahayow aqbal rabbanaa rabbigayow ikfir lii ii dembi dhaaf aniga iyo waliwaalida iyo labadayda waalidba iyo walilmu'miniina mu'miniinta yowma maalin oo dembi dhaaf maalinkaasoo yaquumu uu istaagayo ama uu sugnaanayo sida jalaaliinku uu soo qadaraya ay yahbutu maalinka uu sugnaanayo ee macnaha uu dhacayo weeyi alxisaabu xisaabku waa maalinta la ysxisaabinayo ee qiyaamada allahayow maalinkan oo dembi dhaaf walaa taxsabanna haw malaynin allaha ilaahay haw malaynin haafilan mid moogan inuu yahay camaa shaygii yacmalu ay samaynayaan addaalimuuna kuwa daalimiinta ah waxay samaynayaan ilaahay inuu moogan yahay ha moodin innamaa yu'akhiruhum waxa uu dib ugu dhigayaa uun liyowmin maalin maalinkaasoo tashkhasu ay taagmayso fiihi yoomka dhexdiisa alabsaaru aragyadu maalin maalinta indhuhu ay taagmayaan muhطiciina xaalo ay yihiin kuwii degdegaya ee u degdegaya halka maxsharkaee malagu uga dhawaaqayo ee dadka lagu soo duubayo ee lagu soo ururinayo muqnicii ru'uusihim ay raaficii ru'uusihim madaxyadooga madaxyadooda iyagoo kor u taagaya oo laa yartaddu aanu ku soo noqonayn ilayhim iyaga xaggooda tarfuhum araggoodu aanu ku soo noqonayn macnaha naxdinta iyo argagaxa dhacaya indhaha ayaa kor intay u taagmaan iyo madaxaba ayaanay waxa weeyaan ishuba aanay libiqsanayn oo dib aanay ugu soo noqonayn argagaxa iyo naxdinta haysata darteed oo waxaa laga yaabaa qofku markuu anfariiro ama uu naxo indhahu inay qallalaan oo sidii caagga ay indhuhuba libiqsan waayeen oo dib ugu soo noqon waayaan marka waxaa la tilmaamayaa dee maalintaa cabsida iyo argagaxu heerka uu taagan yahay madaxa intay kor u qaadaan oo kor ay u taagmaan indhuhu ayaanay libiqsanayn oo dibba aanay ugu soo noqonayn cabsi iyo argagax darteed alla waxa u ihi wa af'idatuhum qalbiyadooduna hawaa waa mid madhan cabsi iyo argagax mooye wax kale way ka madhan tahay oo garasho iyo caqli iyo arrin kale waa faaruq bay qalbiyadoodu ka yihiin waxaan argagax iyo cabsi ahayn cabsi baa ka buuxda alla waxa u ihi waandiruu dig nebi allow annaasa dadka uga dig yowma maalin yaatiihim uu imanayo alcadaabu cadaabku uu imanayo oo fayaquulu ay odhanayaan aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow akhirnaa dib noogu dhig ilaa ajalin ilaa muddo ilaahow dib noogu dhig muddadaasoo qariibin dhow in yar noo kaadi oo waxa weeyaan dib noogu dhig nujib markaa anu ajiibna eh dacwataka waxa weeyaan baaqaagii aada noogu baaqday tawxiidka anu yeelle ilaahu dib noo dhig ama dib noogu celi adduunyadii oo wanatabic anu raacno alrusula rusushiina anu raacne fa yuqaalu lahum waxaa lagu odhanayaa oo loogu jawaabayaa awalam takuunuu miyaydaan ahayn aqsamtum kuwii dhaartay min qablu hore ugu dhaartay markay adduunyada joogeen maa lakum inaanu idiin sugnaanin min zawaalin zuulitaan adduunyada aad ka zuulaysaan miyaydaan ahayn kuwii ku dhaartay adduunkaba inaydaan ka tegayn oo aakhiro la tegayaaba aanay jirin oo wasakantum miyaydaan degin fii masaakin aladiina kuwii guryahooda dalamuu dulmiga dalamuu dulmiyey anfusahum nafahooda kuwii dulmiyey degaankoodiina miyaydaan degin oo watabayana miyaanu idiin caddaanin lakum idinka kayfa facalnaa sidaanu ku samaynay bihim iyaga oo wadarabnaa miyaanaan idiin caddaynin lakum idinka alamhaala tusaalayaashii miyaanaan idiin caddaynin si aa ugu cibro qaadataan allah waxau ihi waqad makaruu way shirqooleen oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo diintaba waa shirqooleen oo nebiga dee waa kuwii doonay dilkiisa ama xadhigiisa ama inay mastaafuriyaan wahamuu bimaa lam yanaaluu waxaanay gaadhin ayay ku hamiyeen oo ay damceen ilaahay baase ka difaacay waqad makaruu way shirqooleen makrahum shirqoolkoodii macruufka aha ee la yaqaanay debinkoodii lagu yaqaanay iyo shirqoolkoodii gaalnimada ayay dhigeen oo ay shirqooleen wa cinda allaahi ilaahay agtiisa ayaa se u ahaaday makruhum iyagana shirqoolkoodu oo shirqoolkay dhigayaan ku ka daran ayaa ilaahay ku dhigayaa wain kaana makruhum ay maa kaana makruhum shirqoolkoodu ma ahaanin inta naafiye ka dhigo litazuula mid ay la baaba'ayso ay la zuulayso minhu ay min ajlihi makrigaa dartii aljibaalu buuruhu makrigood iyo shirqoolkoodu muu ahaanin mid buuraha baabi'inaya macnaha waxay dhigeen wax sii ridanba maahoo weyn marka loo eego makriga ilaahay iyaga u dhigayo yacni makrigoodu waa daciif waa marka inta laga dhiga naafiyo makrigoodu ma aha mid buuruhu ay la baaba'ayaan haddii inta mukhafafa min athaqiila laga dhigana waa makri weyn bay sameeyeen oo buuruhu ay la zuulayaan oo markaa macnuhu waxa uu noqonayaa wain kaana makruhum ay wainahu waina alamra washa'na xaalkii arrinku waxa uu yahay kaana inuu ahaaday makruhum shirqoolkoodu inuu ahaaday litazuula mid ay la zuulayaan oo la baaba'ayaan minhu ay min ajli makrihim shirqoolkay samaynayaan sababtiisa aljibaalu buuruhu oo waxay la yimaadeen culayska uu leeyahay buuraha ayaa la baaba'aya yacni waa makri weyn bay sameeyeen uun allah waxau ihi falaa taxsabanna haw malaynin oo haw malaynin allaha alla haw malaynin mukhlifa wacdihi ballanqaadkiisii mid burinaya oo ka baxaya inuu yahay rusulahu rusushiisa uu ballanqaaday ha u malaynin alleh ballantuu rususha u qaaday mid ka baxaya inuu yahay ha u malaynin xaasha wakalla waayo ina allaha alla casiizun waa kii qaalib ee gacan sarreeya duntiqaamin ee aargoosi u saaxiibah marka ballantuu ambiyada u qaaday ee ah inuu rususha u hiiliyo cadowgoodana uu jabiyo waa fulinayaa oo baajin maayo yowma maalin ayuu ka aargoosanayaa alleh tubadelu lagu bedelayo alardu arladii lagu bedelayo hayra alardi arladii hore mid aan ahayn waasamaawaatu samooyinkiina lagu bedelayo hayra asamaawaati samooyinkii hore kuwa aan ahayn oo wabarazuu ay u banbaxeen dadkiina bannaanka ay ugu soo baxeen lilaahi alle ay u soo banbaxeen allihii alwaaxidi ee kelida ahaa alqahaari ee makhluuqaadkiisa muquuninaya ama khasbidda badnaa ee awood amarkiisa ku marsiinayey wa taraa waxaad arkaysaa nebi allow ama qof kastoo mukhaadabowba almujrimiina kuwii xumafalayaasha ahaa yowmaidin maalintaa qiyaame muqaraniina xaale ayhiin kuwa la xidhiidhiye oo isku xidhxidhan fil asfaadi xadhka bira iyo katiinadana laysugu xidhay waxaad arkaysaa dembiilayaashii iyada oo siday isu dembi iyo isu nooc isu ahaayeen qolo walba laysugu katiinadeeyey oo laysugu xidhxidhay uxshuru aladiina dalamuu waaswaajahum ay ashbaahahum wa nudaraa'ahum qolo walba qoladeedaa la raacin alla waxa u yihi saraabiiluhum dharkooda ay labisanayaanna min qatiraanin daamur buu ka ahaaday waa si loogu holciyo u deg deg ugu shidmo ama min qatiraanin naxaas la dhalaaliye ayuu ka samaysan yihi macnaha waxaa loo jeedaa uun labiska iyo dharka loo xidhayaana waa wax markaaba ku holcayo deg deg ugu huraya oo ugu shidmaya marka naarta lagu tuuro wa takhshaa waxaana daboolaysaa wujuuhahum wejiyadooda annaaru naar ayaa daboolaysa jidhkooda halkii ugu sharafta badnayd ee qofku dhibaatada ka dhowri jiray ayaaba naarta iyo cadaabka ku horeynaysa maanta haddii wax lagugu soo tuuro dhabarkaad u jeedini gacantaad isaga dhigi madaxaad u dhigi waxa weeyaan wejiga u ogolaan maysa waayo waa xubinta ugu muhiimsan yacni waxa caadaha qofka wax yar haddii lagu soo fiiqo waxbuu wejiga isaga dhigaya marka wejigii ugu sharafta badnaa ayaa iyaga loogu horreysiinayaa naarta ahwiye ciyaadan billaah liyajziya allah cillada macluulkeeda aad ku xidhaysaa waa wabarazuudi oo ilaahay bay u soo banbaxeen maxay ugu soo banbaxeen liyajziya allaahu si ilaahay u abaalmariyo darteed bay u soo banbaxeen kulla nafsin naf walba si uu ilaahay ugu abaalmariyo maa kasabad waxay kasbatay waayo ina allaha alle sariicu lxisaabi waa xisaabkiisu miduu deg deg badan yahay oo dhaqso badan yahay alla waxa u ihi haadaa kani waa qur'aankii eh balaagun waa gaadhsiin linnaasi dadka la soo gaadhsiinayo maxaa dadka loo soo gaadhsiinayaa usoo qadar cillo cilladan daahirka ah lagu cadfo oo liyacmaluu bihi waxaa qur-aanka dadka loo soo gaadhsiinayaa si ay ugu camal falaan iyo waliyundaruu si loogu digo bihi ay bilqur'aani si qur'aanka dadka loogu digo oo loogu sheego iyo waliyaclamuu si ay u ogaadaan dadku annamaa huwa ilaaha xaq lagu caabudaa inuu yahay uun ilaahun macbuud macbuudkaasoo waaxidun keli ah iyo waliyadakara si ay u waantoobaan ulul albaabi caqliga fayow dadka u saaxiibka ihi si ay u waantoobaan oo wax ugu qaataan haadihi alaayaat waxaa ku sugan tahdiidu aldaalimiina biyowmi alqiyaamah wa bacdu almashaahid min dalika alyowm waxaa daalimiinta loogu hanjabay maalinta qiyaame iyo waxyaabaha dhacaya muuqaaladii iyo mashaahiddii qiyaame wax kamidana aayaadkan waa laynoogu tilmaamay waxaa kaloo lagu gebagabeeyey suuradda alqur'aanu balaagun linnaasi jamiican lilcamali bihi walimacrifati tawxiid si loogu camal falo tawxiidkana loogu aqoonsado ayaa qur'aanka dadkoo dhan loo soo gaadhsiinaya oo loogu soo rogay wa uuxiya ilaya hada alqur'aan liundirakum bihi waman balaq hadihi alaayaat ilaahay waxa uu yidhi walaa taxsabana allaha gaafila cama yacmalu daalimuun hamoodina ilaahay inuu moogan yahay daalimiintu waxay samaynayaan nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi ina allaha la yumli liaalim xata ida akhadahu lam yuflithu ilaahay daalimka waa u kaadiyaa waanu u seeto dheereeyaa ilaa marka uu qabto aanu sii dayn markaasaa uu akriyay wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wahiya aalima ina akhdahu aliimun shadiid waa caynkaasoo kale dadka degaanada degan ee dembaabee dulmiga falay ilaahay marka uu qabanaayo qabashadiisu waa mid daran oo aad iyo aada u adag ina allaha yumhilu walaa yuhmil ilaahay waa u kaadiyaa laakiinse ma hilmaamo mana moogana mana iloobo waxaa loogu kaadinayaa maalin indhuhu ay taagmayaan oo argagaxa iyo cabsida taagan darteed ayaa indhihii kor u qaadmee taagmay aanay libiqsanayn oo dib aanay ugu soo noqonay madaxa ayaa taagmaya indhaha ayaa taagmaya waxaanay u degdegayaan halka looga yeedhaya maxsharka ah quluubtooduna waa khaaliya waa mid wax walba ka madhan cabsi iyo argagax mooyaane alla waxa u ihi nebi maxamedow dadka haddaba maalintaa uga dig markaasaa dalamadii odhanayaan alla allahayow noo kaadi oo dib noo celi si aanu waxa weeyaan imika usoo rumayno rusushii saa lagu odhanayaa miyaydaan ahayn kuwii hore ugu dhaartay inaydaan adduunyaba ka tegayn aakhirana aanay jirin miyaydaan degaanadii daalimiinta idinku degin ooydaan indhihiinna ku arag wixii ku dhacay miyaanaan tusaalaha si walba idinku dhigin oydaan waxba qaadan waayin waxaa ilaahay aayad kale ku sheegay walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wainahum lakaadibuun xataa haddii codsigooda laga aqbali lahaa oo adduunyada dib loogu celin lahaa halkoodii unbay ka miisi lahaayeen waa beenalayaaloo marnaba wanaag may sameeyeen laakiin maba dhacayso dee qof aakhiro tegay dib in loo soo celiyo oo waktigii waa ka dhammaaday ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay marnaba inaanu ilaahay ballantuu rususha u qaaday ka baxayne uu oofinayo waxaanu u oofinayaa maalinta dhulalka iyo cidharkaba la bedelayo ee dadku ay alle usoo bambaxayaane bannaan lasoo wada tubayo carasaat lqiyaama waxay culimmadu isku khilaafaan halkan yowma tubadalu lardu hayra alardi wasamaawaat ma tabdiil cayni ah mise waa tabdiil wasfi ah macnaha cirarkan iyo dhulalkanba gebigooda ma inta la bedelaa kuwo kale la keenayaa mise lama bedelaya cayntooda ee wasfigooda iyo tilmaantoodaa la bedelayaa oo samadii tilmaamaheedii baa la bedelayaa oo cadeedan iyo dayaxan iyo xidigahan iyo wixii lagu yaqaano o dhan baa soo daadanaya oo laga zuulinayaa oo laga sifaynayaa markaasay samadii samo kale u muuqanaysaa ama u ekaanaysaa dhulkana waxa weeyaan inta la simo oo tog iyo taagba loo diido ayaa dhul cusub oo kale u ekaanaya yasalunaka an ljiba wayasaluunaka can iljibaali faqul yansifuhaa rabbii nasfa fayadarhaa qaacan safsafa laa taraa fiiha ciwajan walaa amta aayadda alla waa kii ku tilmaamayey buurihii bay ku weydiinayaan ilaahay baa ka zuulinaya oo baabi'inaya oo korkooda yacni arlada korkeedii ka zuulinaya markaasa arladii alla wuxuu kaga tegayaa oo ka yeelayaa bannaan siman oon tog iyo taagtoona lahayn labada qowlba culimmadu waa yidhaahdeen laakiin jumhuurulmufasiriin waxay u badan yihiin oo xoog badan in macnuhu uu yahay tabdiilu sifaat sifaatkii cirarkii iyo dhulalkaa la bedelaya cirku waa cirkii dhulkuna waa dhulkii laakiin sifaatkii lagu yaqaanay waa laga bedelayaa oo waa laga zuulinayaa oo arladaynu buuraha iyo geedaha iyo togaga ku naqaanay wixii oo dhan inta laga sifeeyo ayay bannaan siman oon tog iyo taagtoona lahayn noqonaysaa samadana wixii lagu yaqaano o dhan baa laga sifaynayaa hadday cadeed tahay hadday dayax tahay hadday xidiga tahay markaasaa saafi laga yeelayaa marka waa la bedelayaa waxa weeye maaha cayntooda ee sifadoodaa la bedelayaa sida xooga badan ee culimmadu u badan yihiin alla wuxuu tilmaamay maalinta mujrimiintu inay noqonayaan kuwo xadhka iyo katiinada la ysugu xidhxidhayo waxaa loogu labisayaana ay tahay dharka daamurka ama naxaasta la dhalaaliye ah si korkooda ay ugu gubtaan dharku wejiyadoodana naari ay daboolayso waxaa lagu abaalmarinayaa naf walba waxay kasbatay qur-aankana alla wuxuu ku tilmaamay inuu yahay balaaqun linnaas mid caam ahaan loo soo rogay dadkoo dhan in la gaadhsiiyo hadafkiiyo ujeeddaduna ay tahay dee in lagu camal falo dadka loogu digo iyo in lagu aqoonsado ilaahay waxdaaniyadiisa iyo weynidiisa dadka caqliga lihina ay kuwaan toobaan oo wax ku qaataan allah waxa uhi walaa taxsabanna ha u malaynin allaha alla ha u malaynin haafilan mid moogan inuu yahay camaa yacmalu waxa ay samaynayaan aldaalimuuna kuwa daalimiinta ahi inamaa yuakhiruhum waxa ilaahay ugu dibdhigayaa un liyowmin maalin maalinkaas oo tashkhasu ay taagmayso fiihi dhexdiisa alabsaaru aragyadu ay taagmayaan oo dibba aanay u libiqsanayn oonay ugu soo noqonayn muhطiciina xaalo ay yihiin dadkii kuwa degdegaya oo maxsharka iyo halka looga yeedhayo u degdegaya muqnicii ru'uusihim madaxyadoodana iyagoo kor waxa weeyaan u qaadaya oo madaxooda kor u taagaya ay raafici ru'uusihim xaal ay yihiin madaxooda kuwa kor u qaadaya oo laa yartaddu aanu ku soo noqonayn ilayhim iyaga xaggooda tarfuhum araggoodu aanu ku soo noqonayn oo ma libiqsanayaan oo dibba ugu soo noqon maayo araggu kor buu u taagmayaa waafidatuhum qalbiyadooduna hawaaun ay khaaliyah wax walba waa ka madhan tahay cabsi iyo argagax baa buuxiyey wa andir haddaba u dig nebi allow annaasa dadka uga dig yowma maalin uga dig maalinkaasoo yaatihim uu imanayo alcadaabu cadaabka uu imanayo oo fayaquulu ay odhanayaan aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay rabbanaa rabbigayow akhirnaa dib noogu dhig ilaa ajalin ilaa muddo qariibin dhow allahayow dib noogu dhigo ama adduunkii noo celi nujib markaa anu ajiibna eh dacwataka baaqaagii tawxiidka anu yeelno oo wanatabic aanu raacno alrusula rusushiina anu raacno fa yuqaalu lahum usoo qadar waxaa markaa lagu odhanayaa awalam takuunuu miyaydaan ahayn aqsamtum kuwii ku dhaartay min qablu hore ugu dhaartay adduunka markaa joogteen maa lakum inaanu idin sugnaanin min zawaalin zuulid aada adduunyada ka zuushaan oo aad ka tagtaanba inaanay idiin sugnaanin oo aakhiro aada u guuraysaanba aanay jirin hore kuwii ugu dhaartay miyaydaan ahayn oo wasakantum miya miyaydaan degin fii masaakin aladiina kuwii guryahooda dalamuu dulmiya anfusahum nafahooda oo watabayana miyaanay idin caddaanin lakum idinka kayfa facalnaa sidaanu ku samaynay bihim iyaga oo wadarabnaa miyaanaan idiin caddaynin lakum idinka alamhaala tusaalayaasha miyaanan idin caddaynin waqad makaruu way shirqooleen makrahum shirqoolkoodii lagu yaqaanay ee macruufka ahaa ayaa ay sameeyeen wa cinda allah ilaahay agtiisa ayuu ahaaday makruhum iyaga shirqoolkooduna alle agtiisuu ahaaday oo shirqoolkay dhigayaan kuka daran baa ilaahay u dhigayaa wain kaana makruhum wa ina alamra washa'na xaalkiiyo arrinkuna waxa uu yahay kaana makruhum shirqoolkoodu wuxuu ahaaday litazuula mid ay la zuulayaan oo ay la baaba'ayaan minhu ay min ajlihi shirqoolkaa dartii ama sababtiisa aljibaalu buuruhu oo macnaha waxaa la tilmaamayaa waxay sameeyeen weynidiisa ama inta naafiye ka dhig oo waxaad tidhaahdaa wa in kaana ay maa kaana ma ahaanin makruhum shirqoolkooda ay sameeyeen ma ahaanin litazuula mid ay la zuulayso la baaba'ayso minhu ay min ajli makrihim shirqoolkooda dartii lama baaba'ayaan aljibaalu buuruhu macnaha shirqoolkoodu ma ahaanin mid ay buuruhu la zuulayaan oo wax itaallaba ma aha weeye macnuhu falaa taxsabanna hau malaynin oo hau malaynin allaha alle hau malaynin mukhlifa wacdihi ballanqaadkiisa mid burinaya ilaahay hamoodin rusulahu rusushiisa uu u ballanqaaday oo wacdida rusula ku camalsii macnaha yabooha iyo ballanqaadka ilaahay rusushiisa uu u ballanqaaday mid burinaya hamoodin waayo ina allaha alle casiizun waa kii qaalib ee gacan sarreeya duntiqaamin ee aargoosiga u saaxiibka ah yowma maalin ayuu ilaahay ka aargoosanayaa tubadalu la bedelaayo alardu arladii la bedelayo hayra alardi arladii hore mid aan ahayn lagu bedelaya macnaha caynteeda maaha sifadeedii la bedelayo ilaa ay u ekaato tiibatu aan ahayn wasamaawaatu samooyinkana lagu bedelayo hayra samaawaati oo inta sifaadkoodii la bedelo la moodayo tii horebatu aan ahayn oo wabarazuu ay usoo banbaxayaan dadku lilaahi alla ay usoo banbaxayaan allihii alwaaxidi ee kelida ahaa allihii alqahaari ee khasbidda badnaa ee isagu makhluuqaadkiisa muquuninayey ee maamulayey wa taraa waxaad arkaysaa nebi allow ama qof kastoo mukhaatabow almujrimiina xumafalayaashii yowmaydin maalintaa qiyaame muqaraniina xaale ayhiin kuwa laysku xidhxidhay oo fil asfaadi xadhka bira laysugu xidhiidhiyo laysugu xidhxidhay saraabiiluhum maryahooda iyo labiska ay xidhanayaanna min qatiraanin daamur xaggii buu ka ahaado waa lagu shidayaa waana lagu hurinayaa ama naxaas la dhalaaliye buu ka ahaaday watakhshaa waxaana daboolaysa wujuuhahum wejiyadooda annaaru naar baa daboolaysa liyejziya cillada waxaad ku xidhaa waa barazuuda oo waxay ilaahay ugu soo banbaxeen oo bannaanka isugu yimaadeen liyajziya allah si ilaahay u abaalmariyo kulla nafsin naf walba maa kasabat waxay shaqaysatay loogu abaalmariyo ina allaha alle sariicu lxisaabi xisaabtiisu waa miday deg deg badan tahay haadaa qur-aankani balaaqun gaadhsiin weeyi linnaasi dadka la soo gaadhsiinayo oo maxaa loo soo gaadhsiinayaa usoo qadar cilo lilcamali bihi ama liyacmaluu bih si ay ugu camal falaan dadku iyo waliyundaruu si loogu digo dadka bihi ay bilqur'aani qur'aanka iyo waliyaclamuu si ay dadku u ogaadaan annamaa huwa ilaaha xaq lagu caabudaa inuu ahaaday oo keliya ilaahun macbuud macbuudkaasoo waaxidun keliya iyo waliyadakara si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan qur'aanka ulul albaabi dadka caqliga fayowlihi wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online